asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacanoo wanaagsan dhegaystayaasheeda qaayaha iyo qiimaha leh oo halka barnaamijka rageysa si toosa idinka imanaya waa madasha lixdan oo inta badan siyaasadda soomaalida aada loogu falanqeeyo sidoo kalena waxaan maalin walba kusoo casunnaa madax ama mas-uuliyiin sare oo siyaasadda soomaalida inta badan meesha doona ha ahaadee inta badan ka qayb qaata barnaamijkan gaarkaa waxaanu kusoo qaadanaynaa wareysi aanu la yeelan doono xubin sare oo mas-uul ah kana kana soo jeeda deegaan ahaan sanaag amaba sanaag beri dhinac kasta oo dadka soomaalida ay u yaqaanaan sida aynu la soconno haddaba maamulka somalilan ayaa soo qaaday sanaadiq fara badan ama bilaabayayba inay diiwaangelin ka sameeyaan iyadoo doorashada somalilan la qaban doono haddii eeba hawadii loo ogolaado sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka haddaba ka hor xildhibaanada iyo abaabul fara badan ayaa wuxu ka socdaa gobolka sanaag si kastaba haateed waxaa laga soo sheegayaa saacaddan aad haddana maqlaysaan qalalaaso fara badan mudaharaado gacan ka hadal dhinaca ciidamada militariga oo weliba aada moodo inay sababeen in qoladii hore ee somalilan ee gobolka booqanaysay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ay haatan kusii siqayaan dibna ugu noqdeen deegaanka magaalada ceergaabo si kastaba haatee cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo loo yaqaano cabdiraxmaan dhoore oo ah mas-uul ka tirsan kasoo jeeda deegaanka kala tirsan xisbiga kulmiya ee somalilan ahna musharax u taagan ayaan jecelaya inaan barnaamijkan kusoo dhaweyno marka hore cabdiraxmaan si fiican manoo maqlaysaa a waad mahadsan tahay waana waad maqlay waana dhowahay aada waad mahadsan tahay xaggee haatan ku sugan tahay hadda aanad nala hadlaysid saacaddan walow hadda waxaan ku suganahay degmada xiingalool wagaag xiingalool hadda wararkaas sida ay nagu soo gaarayaan waxaa la sheegayaa in xaaladii ay ka aloosan tahay deegaankaas sanaag amaba sanaag bariba si kastaba haatee adiguna waxaad ka tirsan tahay xisbiga kulmiya waxaana tahay xildhibaan si sharaxaya bal xaalada guud marka hore naga sii deegaanka iyo wufuuddii isdhaafdhaafaysay inta aynan u gelin qalalaasaada socda iyo adugu xilka aada doonaysad inaad qabatid bal marka hore warbixin gaaban naga sii walaal aada iyo aad baad umahadsan tahay waraysigaaga iyo madasha lixdan waad igu soo codsuntay degmada xingolool baan ku suganahay xaaladdu haddaan si guud kaaga hadlo markii hore way nabdooneyd hadda se waxaad moodaa daruur colaadeed inay dul taagan tahay waxaanad moodaa laba ciidan oo ka kala socda somaliland iyo puntland in aad moodid inay hadda marba marka ka dambeysa isku soo siqayaan saacad kasta iyo minid kastana waxaa laga yaabaa inay hadee doonto xaaladda faraha ka baxdo sanaaduuqdii laga keenay markii hore magaalada ceerigaabo ee lagu talagalay xingalool iyo degmada dhahar oo shalay iyo ilaa daraato kusii qulquliyay deegaamada caawa saddexdii habeenimo ayay dib ugu noqdeen magaalada ceerigaabo kadib markay arkeen culays weyn oo ay soo saareen ciidamada puntland oo kasoo tallaabay dhinaca laamiga ciidamadaasoo ka kala yihiin magaalooyinka gaalkacyo qarba iyo gobolka bari runtii ilaa hadda wax dagaal ah oo dhacay ma garanayno laakiin waxaa la sheegaya in meelo fara badan laisku hor fadhiyo wasiirka gaashaandhigga ee somaliland nacmasar cadamina wuxuu joogaa magaalada baran buu joogaa runtii annaga magaala kaxingalool ahaanka degma ahaan waxaanu eegaynaa un balse hadda wuxu dhacaan intii sanaaduuqda aan la keenin degmada ama deegaankunan wuu nabdoonaa nabad buu qabay dadku nabadda ku naaloonayeen way xasiloonaayeen way filayeen in meesha diiwaangelin la keeno way jeclaayeen dadka wixii rabay inay isdiiwaangelin inay isdiiwaangelayaan wixii diidarna ay diidaan laakiin hadda xaaladdu sidii kale isu bedeshay marka markii horena waanu ka dignay waanu soo laabananaa cabdiramaan deegaankaa la keenana cabdiramaan waanu soo laabananaa xaalada cusub ee hadda kasoo cusboolatay deegaanada hadda adu aad ku sugan tahay bal iyadana adigu waxaa tahay mas-uul xubin sare ama baarlamaanka somaliland oo cararayay xisbiga kulmina ka tirsan khudbadda maanta waad jeedisay waad hadashay in arrimaha aada la hadashay maxaa isa kaa bedelay adiga maadaamaad somaliland aada aaminsan tahay xisbiga kulmina xubin ka tahay aadna doonaysa inaad xildhibaan somaliland ka noqoto maxaa isa kaa bedelay adiga maanta iyo hadaladii dhaadheeraa cadcadda aad jeedinaysay walaal runtii horta waxaa iska bedelay qofku markuu yahay musharax uu leeyahay xildhibaan baan ahay waa nin hadiyo goor haddaynu ku hadlo codka shacabka dadka inuu wax taro dhibka inuu ka ilaaliyo dheef iyo wanaag inuu u keeno ayuu qofku isu sharaxaa oo is yidhaahdaa bal dadka deegaankaasoo dabadhac ku yimid bal horumar iyo barwaaqo iyo dowladnimo dowladnimo iyo nidaam gaarsii laakiin ma aha musharaxnimadu haddaad aragtid deegaanka iyo dadkiio khatar ku sugan wixii aada isu sharaxaysay wax ka duwan haddii la arkana dee runtii odhan maysid dadkii dhibaataha loo geeyo ama dhibaato u horseedi maysid ee waa inaad ka hadashaa wixii wanaaga ee la qabtayna waa inaad sheegtaa wixii dhib ee loo geysanayana waa inaad ka hadashaa oo tirahda waxaas waa dhibaato dadka iyo deegaankay dhibaato ku tahay waxa hadhowto ay dhalin doonta ama consequenceskay keeni doonta dhibaatadaasna waa inaad sii sheegtaa marka waxaa aniga igu kalifa waxay ahay ciidamo aan la garanaynin waxa ay ujeedadooda tahay hore aan deegaanka u tegi jirin tignika fara badan wata dadka argagax ku ridi karaya dadku xasaasiyad ka qabi karaan oo isle culimaduna xaggay ka yimaadeen maxay doonayaan ayaa deegaankii la keenay taasi igu kaliftay inaan ka hadlo inaan ku dhahdo culimada soo celiya inaan ku dhahdo dadkan xoog kuma is dad xoog lagu diiwaan gelin karo ama cabsi lagu diiwaan gelino ma aha dad weligood cid ka cabsadayna ma aha dadka deegaankan jooga waa dad ingiriiskii ilaa maa sayid maxamed cabdilla xasan aan cidina maamulin waxa ay rabaan uunbaa ayuunbaa socda waxa ay diidaanna waa ay diideen taasaa igu kaliftay inaan u kala warramo ciidamadan warmooga ee meesha kusii socda iyo dadka deegaanku aanay aqoon fiican u lahayn taasaa igu kaliftay cabdiraxmaana waxaa jirta in dawaalada deegaanka sanaag waxaa joogay mas-uuliyiin sarsare oo somaliland ka socda si kastaba somaliland ha uga socdaan dhalasho ahaan waxay kasoo jeedaan deegaamada sanaag bari dhammaantoodba hadday wasiire noqon lahayd taliyaha ciidamada somaliland ama wasiirka gaashaandhigga somaliland saraakiil kale wasiiraha marayay deegaanka u dhashay ciidamada ay wataana in ciidamo deegaanka asal ahaan kasoo jeeda miyaan la odhan karin waa iska horkeen cusub oo la doonayo in lagu barakaciyo dadka deegaanka degan mar haddii puntland ay soo dirayso dadka deegaanka u dhashay ciidamadoodii qoladanina ay la timid ciidamadii deegaanka ka dhashay miyaanay ahayn iska horkeen cusub iyo siyaasad cusub oo jahawareerinaya sideed u aragtaa taas runtii waa su-aal quman oo u baahan in halkaa tafsiir iyo lagala laga yara bixiyo hadda ciidamo deegaanka u dhashay oo labada maamul ka socdaa hadda ma jiraan somalilandna waxaa ciidamadan badane meesha jooga deegaanka umadhalane gobolada galbeedka ka yimaadeen puntland lafteedu ciidamadan ay meesha keenteen gobollo kale ka yimaadeen laakiin labada dhinacba waxaa hogaaminaya iyaguna ciidamada kamid a dad deegaanka u dhashay ama wasiir ha ahaadaan ama taliyayaal gobol ha ahaadaan oo ciidan runtiina waxa waxaan kalifaya waxa weeye puntlandna deegaanka way sheegataa somalilandna way sheegataa somaliland wasiiradan ka socdaa waxa ay rabaan si ay kursigooda uxajistaan inay tusaan inay wixii ay somaliland rabto diiwaangeli lahaa inay ka fuliyaan waxaa taa haddaba sii dheer dadkani way nabdoonaan oo dee intaaba way joogan oo ciidan looma keeni jirin runtii anigu waxaan qabaa inay siyaasad kale ka dambayso ah muddo kordhin loo doonayo xukuumaddan hadda jirta oo xilligeeda gaabsi ku yahay lana filayo inaanay qaban karaynin doorashadii xilliga loogu talagalay ayaan anigu yar malaynayaa in ay tahay qodobka koowaad ee ciidamadan intan la eg loo keenay waayo ciidamadan dhaqaalaha ku baxaya ee meesha lagu keenay haddii dadka deegaanka wacyigelin loogu samayn lahaa ama ha horumar loogu qaban lahaa waxaa laga yaaba lahaa inay si nabadgelya ay isu diiwaan geliyaan marka waxaad moodaa siyaasad kale lafteedu inay dabada ka riixayso madaxweyne ku-xigeenka laftiisa weligii mu imanin gobolka sanaag hadda cerigaaba ugu horeysay isaga laftiisa siyaasad wal la odhan karaa wuu damacsan yahay ah in la yidhaahdo dadka deegaankaasi sumay diiwaan gelin cod yar baa bartaa ka yimaada si aanay saameyn ugu yeelan siyaasadda guud ee somaliland taasna waa qodob labaad oo la odhan karo waa arrin ka dambeeya arrinkan in ciidamo la keeno puntland lafteedu ciidamaday hadda keentay waxa ay rabtaa inay caalamka tusto ama dowladda federaalka ama international community-ga inay iyaduna ka taliso meesha oo diiwaangelintan ka timi somaliland aanay u qurquursamaynin iyadoo soo taagan oo eegaysa inay halkaasi diiwaangelin ka dhacdo taasi waxay sababtay markaa dadkii u kala maamul maamulada xilalka ka kala hayay ee beesha u dhashay inay qoloba ciidan kii deegaanka iyo kuwo kaleba soo hogaamiyaan oo ay deegaanka keenaan
sida aynu ognahay waxaa jira maamul kale oo isaguna la baxay oo weliba dadka deegaanku ay maamulayaan oo la baxay maamulka waqooyi bari saameyn inteelig buu kuleeyahy deegaanada adoo hadda aad joogto maamulka waqooyi bari hadda dhawaan lagu dhawaaqay wallahi horta maamulka dhawaan baa loogu dhawaaqay ma fidin meelo fara badanna ma gaarin de ku dhawaaqisun buu ahaa gudahana may imanin laakiin shacabku brisin bal ahaan ama dibad ha joogaan ama guda ha joogaane waxay aaminsan yihiin marka hore bal iyagu inay maamul yeeshaan maadaama ay somaliland waxlawax la yeesheen wixii ay rabeen ama saamigoodiina ka waayeen puntlandna ay waxla dhisteen saamigoodi iyo wixii ay lahaynna ay ka waayeen dadkaad markaa moodaa shacabka principal ahaan markaad yaro wareysatid inay koraniyo waxaba qumaanba in inagu maamulna ha dhisano hadhowtana maamulkeen doona aan la dhiilgarayno laakiin bal horta wax inaga inoo hadla maamul inoo hadla aynu yeelano laakiin dadka xilalka ka kala haya labada maamul waxay u arkaan waxa kore waa dad shaqo tegay laakiin dad mateli karaya deegaanka codkiisa ku hadli karaya maaha marka runtii waad arkaysay maantao kale xingalool dad calankaas taa waa mudaharaadayeen calankaa maamulka waqooyi beristaa waa mudaharaadayeen so far markaa dee waxaan odhan karaa dad dee aaminsan way jiri karaan intay doonaan ba halekaadane laakiin cadadkooda awooddooda hadda kuma sheegi karo intuu leeyahay adigu shaksi ahaan xisbiga kulmiye ayaad ka tirsan tahay xildhibaana somaliland waad u sharaxaysay ee deegaankan ood kasoo ka soo jeedaa rajadaadii iyo musharaxnimadaadii iyo mabdiyaada aaminsanayd ee somaliland xagu maraya hadda
niyo su-aashaasi laba dhinac bay u dhacaysaa mid waxa weeye musharaxnimadaadii midta kalena waxa weeye dee fikirkii aad aadmi aada aaminsanayd ee somaalinimada ta koowaad haddaan ku horey musharaxnimadaydii anugu dee hadalkayga horaan uga sheegay magaalada ceeri gaabo waxaanan idhi hadday xaaladdu sidaas u bedeshay oo ciidan meesha la geeyey intii i taageersaneyd iyo intii aan codka ka doonayay waxaan ku yidhi doorashada qaadaca haddii mar doorashada la qaadacayna halkaa waxaad ka dareemaysaa dee dadkii dooran lahaaba waxaan ku rahays diiwaan gelinina timins waxay u dhigantaa inaan musharaxnimadii aan xisbiga kulmiye ka tirsanaa ee aan doonaya inaan kaga soo baxo deegaanka anoo xildhibaana inaan ka tanaasulay oo aanan hadda diyaar u ahayn waxaa soo hadhay qadiyadda labaad ee somalilandnimada iyadu waa fikir ayad qurana maaha nasabna maaha somalilandnimadu waa juqraafi keli iyo siyaasad laysku raaco runtii de iminka hadda waxaan joogaa intii aan musharaxnimada iska cabsina wax yar baan joogaa dee kulle dhowaanna inaan kusii fikirkaygaa sii haysan doono iyo inaan ka tanaasuli doonana midaan hadda ka sheegaya halkan ma aha lakin insha allah kulley dhowaan waa la arki doonaa markii ciidamada puntland xiliyo hore oo waktigiina soo dhaafay kulli nin siyaasi oo mustaqbal kale baa tahay siyaasadda soomaalida gobolkay doonta ha u dhacdo waxaa jiri jirtay xiliyo uu siilaanyo isagoo baabuur wato oo safar kusoo maro waddada dheer oo xeebta soo maro oo magaalada caasimada ee laasqoray magaaladii hore laasqoray uu lugaha soo saaro puntlandna markii la weydiiyey ay yidhahdeen waanu ku argagaxnay madaxweynaha somaliland inuu laasqoray lugihiisa soo dhigo ciidanna umay soo dirin maxay kaga duwan tahay maadaama madaxweynihii hore xilligaa yimid iyo xilliga doorashada xaaladan puntland ku kaliftay inay soo farageliso deegaamo aanay dhaqaale iyo military iyo aqoon kale aanay hore waxba u jira jirin inay xilliga soo farageliyaan maxaa ku kalifay kula tahay walaal tii hore ee uu madaxweynuhu ku yimi meesha waxaa la odhan karaa qarsoodi bay ahayd cudino kama warhaynin dhulkana ciidamo waaweyn oo dee militariga oo awood leh oo labada dhinac ka socda oo ishor fadhiya ma jirin deegaamo ay kala haystaana ma jirin deegaankana waxaa mar walba ku sugnaa ciidamo labada maamul ka tirsan oo deegaanka u dhashay dee markaa sidii madaxweynuhu ku yimid sidaas bay ahayd waxa uu joogayna dee saacaday ahayd laakiin tani tii way ka duwan tahay waa dad la diiwaan gelinayo muddo bila bay soconaysaa waa dad hadhowta codayn doona dee kulley markaa puntland hadday saacada ahaan lahayd de waxaa laga yaaba lahaa inaan hadday doonto sidii de hore lahayd waan ku argagaxnay laakiin iminka tani waa mid muddo dheer qaadanaysa lix iyo tobankii bishaa la bilaabayey waxaana laga yaaba afar iyo tobanka bisha dambe inay dhammaan lahayd hadday intaasoo dhan dee somaliland meeshii joogto oo diiwaangelintii ka wado dee markaa waxay caddaysan lahayd inay deegaankan iyo dadkan ay yihiin somaliland puntlandna aanay shaqa ku lahayn ta iminka kaliftay inay midha yimaadaanna waxaa ka mid a un taa inay dee sidii diiwaangelinta uga hortegi lahaayeen dee siyaasado kale oo qarsoon oo dee maadaama uu cabdiweli gaasiri xubnaha ka soo jeeda gobolada sool iyo sanaag ee federaalka aniga saxeexaya oo dee kolley saxeexooda le oo soo xurayana taa lafteeda dee hadday diiwaangelintaa daawado waxaa laga yaabi lahaa in la odhan lahaa dee midhaa goboladan sool iyo sanaagna ma maamushid taa lafteedana waxaan umala inay dabada ka riixayso
ciidamo fara badan ba hadda sidii aada carabaabtay amaba suuqa hadda laysla dhex marayo sheegaya inay deegaanada gobolada puntland ay ka yimaadeen oo ay xaggan idiin dhaafeen iyo dhinaca xingalo wasiirkii gaashaandhiga ee somaliland wuxuu joogaa magaalada baran arrimaha ka waran iyaga baabuurta idin dhaaftay ciidamadaas ciidan jeelag bay ahaayeen waxa iska hor iska horimaada ama gacankaadani eriyiina ma ka dhaceen dadkiisa deeg kuraas waday sanaadiiqda xagay ku sugeen hadda deegaankiina idinla joogay horta kolley iminka xaaladan saacadan haddan aan ku jiro ad wareysanaysid meel wax ka dhaceen oo dagaal ka dhacay ma maqal laakiin in ciidamo isu soo tallaabeen ay weliba minid by minid ay aada isugu soo dhowaanayaan oo meelaha qaar ay isdhaafeen de kolley waanu maqlaynaa oo dee warkaas waana soo gaarayaan waxaa xiga wasiirka gaashaandhigu uu joogaa cadani waana ninkii ciidamada somaliland u bixiyey jundulaahi oo meel kasta waa galaa jundulaahina waxaa la yidhaahdaa ciidamo ilaahay leeyahay oo gaara bini aadamka jundulaahi ma noqdaan waa ciidamo ilaahay u dagaalamo gaarkiisa laakiin ciidamadiisii uu isagoo hogaaminaya deegaanka kusoo hogaamiyey dee maanta way joogaan hadday jundulaahi noqon lahaayeen iyo hadday satelliteka kor u dhaafi lahaayeenba waana dee bini aadan oo xabaduna way karaysaa iyaguna xabadda cod waa ku dhufan karayaan ciidamadina waa isu soo dhawaadeen ta kale ee ah sanaabiiqdii la keenay degmada dhahar iyo degmadan xingalool oo fara badnaa ilaa lixdan gaari bay ku dhawaayeen saddexda caawayna dhaafin xagga cerigaabayna u tallaabeen waana ka yimaadeen deegaamadii marka halkaa dee waxaad odhan kartaa inaanay wax la yidhaahdo diiwaangeed aani meeshii ka jirin sanadiiqdiina dib loo celiyey ciidamadana is hor fadhiyaan waana wixii aanu ka degenay aanu lahayn war xoog waxba kuma socdaan xoog xal maaha ciidamada hala kala celiyo nabadda hala ilaaliyo maatada iyo dadka masaakiinta ee maanta u baahan in wax loo qabto arrimo bulsho mid caafimaad mid waxbarasho mid horumareed ha laga daayo ciidamadan lagu kala lagu kala lagu kala bolotiigaya qolaba qolada kale wuxuu keenayso dhaqaalahana ciidamada ku keenayaan iyo dadkan ay isla yihiin laayana waxa uga fiican inay ka daayeen oo deegaanka u turaan haddii somalilan leedahay waa dadkaygii waa deegaankaygii ciidamada ha ka saaraan sanduuqana haddii uu qof kaga dhimanayo qofka ha qiimeeyan haba celiyaanba puntlandna waxaanu leenahay hadday iguna leeyihin waa deegaankaygii waa dadkaygii ha u turaan oo sanduuqay celiyaan ha ka door bidaan inta qofka ku dhamanaysa inta qofka ku barakacaysa waana colaad saamey doonta dhammaan gobolka oo dhan hadduu dagaalku sii socdo deegaanka oo dhan buu saameynaya si socodkii ganacsigu saameynaya isdhexgalkii bulshadu saameynaya markaanu waxaanu lahay caqli fayow ha lagu eego waxaana deegaanka u horaya ninkii lahaa un ka somaliland ka yimina waa iska tegayaa ka puntland ka yimina waa iska tegayaa aakhirkana waa gacantun ku dhigaya un dadkii deegaankan iyo dadkan iska lahaa ayun baana aakhir u dambeyn doonaa
cabdiraxmaan hadda inagoo su-aasha udambeysay aan jeclayn inaan kuweydiiyo inkastoo sida aad sheegtay ciidamadii somaliland ka yimi iyo sanaadiiqdii iyo guddidii diiwaangelinta ay dib u noqdeen ciidamadii kalena ay soo gaareen colaad sansaan colaadeed un baa la dareemaya soomala xilligan aynu ku jirno laakiin wax xabada oo afka ka baxday ma jirto iyo geeri iyo dhimasho la sheegayo
walaal hadda waa xilli dambe oo kole waa early in the morning meelna lamanaan xiriirin laakiin markii noogu dambeysay xaqiiqatan waa lasu soo dhawaaday hadda waxaanu eegnaa unde waxa weeye xabadda afka ka baxday because de haddii meeshii sanaadiiqdii laga keenay oo sanaadiiqdii dib loo celiyey macnaha meesha yaalla waxa weeye unde waa in waa dagaal un la fisho kolley laakiin wasiirkii gaashaa usoo tallaabisay
wasiirkii gaashaandhigu laakiin waa joogaa waa ku maqlaya socod ah maanta markii ugu dambeysay gelinkii dambe maanta markii ugu joogtay wasiirka gaashaandhigu wuxuu joogay degmada baran buu joogay laakiin hadda kama warrami karo inuu ka baxay iyo in kale because ciidamadu waxaa la ii sheegay qaar inay baran kusoo dhawaadeen qaar magaalada ceelbuh inay kusoo dhawaadeen xangalo lafteeda dusheeda inay fadhiyaan dhahar dee dusheeda ay fadhiyaan marka runtii dee waa waa xilli kasta iyo saacad kastaba laba ciidan is hor fadhiyaa dee ciyaar soomaaliya ciyaari maayaan isna mashaxaridi maayaane cid kala hor kala dhex gelaysa oo iminka muuqata oo isima leh oo waxgarad leh oo aqoon-yahan lehna ma jiro deegaankana waxaad moodaa maanta dadkii lahaa ee ismada ahaa ee la rabay arrinkan inay kala dhex galaanna waxaad moodaa inay ka gaabiyeen kamay hadal may dhexgelin ma joogaan dad kale u kacayna ma jiro runtii waxaan u lahaa markaa kolley wixii aqoon-yahana isimo ah siyaasiyiin ah dadka lagu dagaalamayo deegaanka lagu dagaalamayna waa koodii wey inay ka kacaan labada dhex kala dhex galaan xalku wuxuu yahayna iyaga laga keeno because iyagunbaa meesha leh cid kale ma leh ninkaa meeshan unbaana ka taliya nin kale ka talin maayo cabdiraxmaan somalilandna ka talin mayso mid Cabdiraxmaan- timina ka talin mayso laakiin Adoo dadka ah- deegaanka waxay rabaan wey adoo aada u mahadsan sida aynu la soconnaba ama aynu taariikhda ku hayno hadda wasiir cadami oo aad wasiirka gaashaandhiga ee maamulka somaliland uu kasoo jeeda deegaan ahaan deegaanka eh, aduu hadda aad ku sugan tahay ama loo yaqaano maakhir amaba sida kale loo dhigo sanaag ama sanaag bariba waxa waxa uu yahay mas-uulka ugu sarreeya dadka deegaanada kasoo jeeda ee soomaaliya xilka haya xilligan waxaanu xilka hayaa somaliland wasiir gaashaandhiga magaaladii uu ku dhashay barana wuu jooga ciidamada puntland hadday ugu yimaadaan ma laga yaabaa dadka deegaanka uu ka dhashay maadaama uu sarkaal sarena yahay inay difaacaan oo aanay u ogolaan ciidamada puntland inay gacan ku qabtaan ama ay dagaal kusoo qaadaan
kolley shacabku horta wasiirka gaashaandhigu waa waa deegaankiisiina waana degmadiisii waana dhulkiisii ciidamadan maanta yimina kow buu ka ahaa raggii dee soo dira waaba wasiirkii gaashaandhiga dadkuna waxay ka kacsan yihiin waa ciidamadan meesha yimi dee shacabku maanta qori ma sito hubna ma sito ay cadami ku difaacaan way cadam ciidamo u keensa hadday da ciidamadaasi difaaci waayeenna de waxaan u malayna cid kale aanay difaacaynin inuu de meesha iskaga cararayo dadka deegaankuna dee dad so puntland raacsanna waa leeyihin somaliland qaar raacsan waa leeyihin waqooyi bariga qaar raacsan waa leeyihin laakiin de ciidamo iminka u heelan oo cadami difaacaya waxaan leeyahay shacab u helay hadda cadami difaacaya anuma garanayo laakiin haddaanu dee ciidamo keensanin dee umalana ciidamo puntland hadday meesha soo gaaraan shacab ka hortegaya anuma hayo waagaag waxaa halkaa dagala socotaa waa madasha lixdan oo waraysigana idinka imanaya anagoo waraysanayna mas-uul sare oo siyaasi oo dhalinyara oo soomaaliyeed oo kasoo jeeda deegaanada sanaag bari deegaanadaasi uu muranku ka taagan yahay hadda ay isku hayaan maamulka somaliland iyo puntland iyo weliba maamulka cusub ee la magacbaxay waqooyi bari si kastaba ha ahaatee waraysigaas waxay idinka imanaya madasha sigisi xaaladda sida uu sheegayay mas-uulkuna weli saasaan colaadeed oo military ayaa laga dareemaya waxaan ku rajaynayaa khayr badan nabadgelyada waan ku rajaynaya waxaan jecelahay haddii wax isbedel iyo cusub soo kordhaan inaan kula soo xiriiri doono aad baad umadsantay cabdiraxmaan maxamed maxamuud cabdiraxmaan dhowre aad iyo aad ba waadna umadsantay aad iyo aad